أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdun ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda murtadiinta ayaa qiray in heshiiskii xaaraanta ahaa ee ka dhacay magaalada ankara uu ahaa mid lagu meelmariyey danaha dowladda xabashida etoobiya taliyihii ciidamada ilaalinta nuugleerka ee ruushka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qaylo dhaamiyey isku xirnaanshaha iyo wadashaqaynta ka dhexaysa mujaahidiinta ah iyo dadka shacabka ah munaasabad lagu sagootinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurdubah ayaa ka dhacday degmada xindheere ee wilaayada galgaduud siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya isagoona quus ka muujiyey sii jiritaanka kooxda ridada جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah abuuxasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ugaarsi ku haya saraakiisha iyo askarta kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo ku caanbaxay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta howlgalladan oo isugu jira dagaallo toos ah kamaa-ino qaraxyo iyo ikhtiyaalaad ayaa lagu dhiig bixinayaa cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta kusoo xadgudubtay ku dhaqanka shareecada islaamka ciidanka qarsoon ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal qorsheysan islamarkaana u dhacay sidii loogu talagalay ka fuliya gudaha degmada buulamareer ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalkan oo ahaa mid guulaystay waxay geesyada islaamka ku qaarajiyeen murtad lagu magacaabi jiray qaasim maxamed muudey oo ahaa askari ku caanbaxay dhibaateynta dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulamareer waxaana uu si gaara u qaabilsanaa qaadhista lacagaha baadda ah ee laga qaadaya dadka muslimiinta ee ku nool buulamareer iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulamareer ayaa tilmaamay in murtadkan uu ku ahaa laf dhuun gashay islamarkaana ay ka neefsan waayeen waxaana allaah fadligii geesyada islaamka ee ka howlgalaya wilaayada shabeellaha hoose u suura gashay inay nafta dhaafiyaan murtadkan kadib markii ay ku dileen howlgal agaasiman shabeellaha dhexe ciidamada towxiidka ee ka howlgalaya wilaayadaas gaar ahaan guutada qaraxyada ayaa howlgal qaraxa ka fuliya gudaha deegaanka xawaadley oo ka mid a deegaanada duulaanka ay kaga sugan yihiin cadowga allaah qaraxan ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaas waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo ka mid ahaa askartii qaraxa lala beegsaday waxayna wararku sheegayaan in dhaawacyada askartaasi ay yihiin kuwo aada u culus howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe waxay qayb ka yihiin howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allaah ee sida towska ah kaga soconaya goobaha cadowga allaah ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayaadka dalka mahadsanid abuuxasaan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda murtadiinta ayaa qiray in heshiiskii xaaraanta ahaa ee ka dhacay magaalada ankara uu ahaa mid lagu meelmariyey danaha dowladda xabashida etoobiya yaasir moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xildhibaan murtad cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan golaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee baarlamaanka daaquudka ah ee kooxda ridada soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee magaalada ankara ee dalka turkiga ay ku kala saxiixdeen madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya xildhibaankaani ayaa sheegay in qodobada heshiiska oo lix ka kooban ay yihiin kuwa dhammaan u danaynaya dowladda xabashida etoobiya sidoo kalena lagu dhexal wareejinayo biyaha soomaaliya wuxuu sidoo kale xildhibaankaani sheegay in murtad garguurta uu haliyeeye u aqoonsaday ciidamada xabashida oo xasuuq bahalnimo ah u geystay dad rayid ah oo soomaaliyeed wuxuu intaasi ku daray in etoobiya aysan doonayn bad ay kiraysato ee ay u socoto bad ay iyadu leedahay oo saldhig milatari ay ka samaysato heshiiskana uu qayb ka yahay in etoobiya hesho bad ammaan ah arrintani waxay ka kooban tahay lix qodob bay ka kooban tahay markasta la isku soo celceliyo waa afar qodob ta afraad waxa weeye in etoobiya loo helo jid iyo deked waxay ka soo dejisato oo amni ah kelmadda amnigu waa muhiim weeyaan oo amni ah marka waxa weeyaan in la dhaho inaynu ka heshiino wixii horeyna soo kala dhex marayna waa mid in la iloobana waa sheeko kale waaye marka waxa weeyaan dadka soomaaliyed waxaan ka oranaya waxaa la iloobiyaa miyaa jariimadii ka dhacday ceeshiya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii miyaa la iloobayaa ibtiladii ka dhacday awbare miyaa la iloobayaa dadkii lagu xabaalay iyo koonool kaaramardhoo jigjiga iyo iyo baabida u dhaxaysa ciidamadii etoobiya oo hubkeegii iyo alaabtoodiiyo sita ayaa xamar soo duldegay dadkii horta waa la gumaaday adduunyadu waxay qirtay dhowr iyo labaatan kun oo qof inay etoobiyaanku xamar ku dileen markay xamar yimaadeen abaalka etoobiya inoo gashee la doonaya in la qiro kani kuma jiro markaa dadka la doodaya etoobiya joogee canqaray waxay ahayd inay yidhaahdaan halkanna jariimad baa jirta laakiinse in arintaasi la iloobay oo la leeyahay abaal bay etoobiya inoo gashay waxayna tusaysaa dadka miiska inoo fadhiyey inayna xisaabta sax ka ahayn walaal iyadaa ina hurinasa iyadaa ina gubtay iyadaa isu keendirtay waxaad moodaysaa ilooba damcii hanu u soconnay lughaye ama berbere iska ilooba taasi maantana waxa weeyaan nala xaliya si hanu xeebihiina u helno weeye markaasi deked la-aan etoobiya ma haysee damac ayaa ku jira marka waxa weeyaan soomaaliyeyna marnaba yayna iloobin inay waxaani tahay tii berbere loo socday ama lughaye loo socday oo loo maldahaya inay tahay waxa weeyaan meel iyaku hay maamushaan oy haystaan muuse biixide waxaan soo samaystay waxa ku qornaabaa la leeyahay in muddo konton sanadooda iyaku meesha ay yeelan doonaan waxaa kaloo is-afgaradkana ku qoran waxa weeyaan in meesha hay u socdaan hay noqoto dekeday ka dhoofsanayaan inay amni yeelato amniguna waa saldhigii hay ka hadlayeen lughaye ama berbere laga hadlayay marka wax weyn oo etoobiya iska bedeshay ma jiree tii muuse biixi ayuunbaa la doonayaa inay xamar saxeedaan isleh etoobiya wax ay ka tanaasushay ma jiro may odhan dee mucaahadadii waanu ka tanaasulnay waxa la yidhi hala iloobo marka ilowgaas wuxuu keeni doonaa waran inagu soo socda dhowaan ayay ahayd markii kulan ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga uu murtad garguurta ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya gaal abi axmed qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid yaasir taliyihii ciidamada ilaalinta nucleerka ee ruushka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare qarax talaadadan maanta ah ka dhacay magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka madaxii waaxda kiimikooyinka bayolojiga iyo shuucaca ee ciidanka ruushka sida ay saraakiil ruusha u xaqiijiyeen warbaahinta royters gaashaanle sare igor kirilof oo ahaa taliyaha ciidamada difaaca nucleerka bayolojiga iyo kiimikada ee ruushka ayaa lagu dilay bannaan ka dhisme dabaq ah oo ku yaala magaalada moscow qaraxa ayaa lagu qariyey kasoo horjeedka guri uu ku jiray kirilof markii uu soo baxayna waa lagu qarxiyey waxaa sidoo kale lala dilay sarkaal gacyare uu ahaa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha maxalliga ah sawiro lagu daabacay kanaalada telegram ee ruushka ayaa muujinaya dhisme burbursan oo lagu dhex daadiyey dhagxaan iyo laba miid oo ku jifa baraf dhiigu ku daatay iyo ciidamo boolis ah oo go-doomiyey goobta sida laga arki karo muuqaalo royters kasoo duubtay goobta laamaha ammaanka dowladda ukraine ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka taliyihii ciidamada difaaca kiimikada iyo bayolojiga ee ruushka genaraal igor kirilof sida ay goordhow faafisay wakaaladda wararka a f b ciidamada difaaca kiimikada iyo bayolojiga ee ruushka waa ciidan khaas ah oo ka shaqeeya xaaladaha ay jiraan shucaa sun kiimiko ah iyo halis bayoloji ah isniintii xeer ilaaliyaasha waddanka ukraine ayaa kusoo oogay kirilof isagoo aana joogin dembiyo ku saabsan adeegsiga gudaha dhulka ukraine hubka kiimikada ee la mamnuucay sida ay ku warantay hay-adda ammaanka waddanka ukraine ruushku wuxuu beeniyey eedeymahaasi bishii oktoobar boqortooyada ingiriiska ayaa cunaqabateen kusoo rogtay kirilof iyo ciidamada ilaalada nucleyeerka sababo la xiriira adeegsiga sunta dadka lagu kala eriyo iyo isticmaalka maadada sunta dadka neefta ku xanibta ee goobaha dagaalka mahadsanid caliyare ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayli dhaamiyey isku xirnaanshaha iyo wadashaqeynta ka dhexaysa mujaahidiinta ah iyo dadka shacabka ah casaam carafaad ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi murtad xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey sida shacabka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta ay iskugu duuban yihiin ayay uga qayb qaadanayaan sida iskaga dhicinayaan cadowga saliibiga ah duulaanka ku jooga waddanka iyo dabadhilafyada murtadiinta ee horkacaya isagoo hadal ka jeedinayay magaalada muqdisho ee murtad xamse waxa uu sheegay in dhanka kale mujaahidiinta ay ku guulaysteen inay hagaan saxaan ra'yo caamka bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhalaya bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la bedelay almost hadda way way sii way sii way bateen soo ma aragtid bulsho dhan oo isu soo wada dhaldhashay wiilka yara lasoo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maanta oo la gelaayo ciidamada amnigu maxay ku samayn karaan meesha maxay ka qabanayaan dowladda maxay samaysaa dowladda maxay samaynaysaa dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinaayo oo dhinac looga shaqaynaayo oo dhinac la wado sow meel dab aan damaynin biyo yareer ku maatan soo ma aha dabku ma damaayo dabku ma damaayo dhowr jeer madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa ka calaacalay wadashaqaynta buuxda ee ka dhexaysa mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho mahadsanid casaam munaasabad lagu sagootinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada xiindheere ah ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame abuushiiba ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxay ahayd munaasabad si quman loo soo qabanqaabiyey oo ay ka qalindaarteen qayb ka mid ah ardayda machadka qurdubo farciisa degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladan waxaa goobjoog ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo leh culamaa udiin cuqaal waxgarad mas-uuliyiinta degmada oo wakiil ka ahaa mas-uuliyiinta guud ee wilaayada waalidiin iyo dadweyne aad u fara badan kadib kelmad tawciye ah oo munaasabadda lagu dahfuray waxaa lagu soo bandhigay waxbarashadii ardayda qalin jebisay oo dadka soo xaadiray ay u riyaaqeen فيا أيها الحفل الكريم النبلاء والجمع الغفير الكملاء والسادات الفضلاء والأحباب الزملاء والضيوف العدلاء من الرجال والنساء العقلاء والطلبة الحفاظ الحملاء أحييكم بتحية عاضرة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية هنيئا لكم على مشاركتكم لنا في هذه الحفلة الميمونة الكبيرة الشان ونشكر الوالدين والمعلمين والمديرين وكل من أسدى إلينا معروفا بعد شكر الله تعالى على ما أسعفونا وبذلوه في تعليمنا وتعلمنا من مال وجود وفكر ووقت من تربيتهم إيانا واجتهادهم في تخرجنا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب mas-uulka ugu sareeya machadka qurduba faraacidiisa wilaayada islaamiga galgaduud oo mikrofonka lagu soo dhoweeyey ayaa sidan yidhi
mahadi ha ka gaadho allah jalla wacalaa noo fududeeyey inaan isugu nimaanno xafladdan galabta oo qiimaha iqaayaha leh oo dufcadii shanaad faraca saddexaad degmada xiindheere ay ku qalanjebinayaan ardada sidaa daraaddeed waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa gabdhaha iyo ardada macallimiinta qurduba ee soo gaarsiiyey ardadaas maanta inay qalanjebiyaan ee soo ribaadayey muddo shan sana ah iyagoo u jilib xirnaa cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ahba meesha lagu baranayey iyagana waan u mahad celinayaa macallimiintii juhuuddaa soo bixiyey iyo ardadii shanta sana safrayey iyo macallimiintii ku bixinayey dadaalkooda iyo dhafartooda iyo juhdiga ay bixinayeen ee labalaabnaa ee aan ognahay ee markhaatiga aan ka nahay soondhoweyn wacan sheekh cabdulmalik oo ka mid ah culmaa udiinka wilaayada waxa uu halkaasi ka jeediyey kelimad dhaxalgal ah
waxaan leenahay xafladan mubaarakada ah allah subxaanahu wa tacaala uu noo qadaray inaan galabta ka soo qayb galno runtii waa nimco weyn qofkii dareema iyo qofkaan dareeminba allah subxaanahu wa tacaalaa nimcooyinka uu noo galay waxaa ka mida nimcatul owlaad ayaa ka mida waxaan rabaa dhowr dardaaran oo yar insha allahu tacaalaa dhanka waalidiinta hadday ahaa laheed dhanka mucallimiinta haggay ahaa laheed dhanka maamulka hadday ahaa laheed intaba waxaan leenahay qof kasta mas-uuliyad ayuu allah saaray subxaanahu wa tacaalaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi qof kasta oo inka midhu mas-uul waaye mas-uuliyaddaasna amaamallaahi ayaa la isweydii doonaa inuu mas-uuliyaddii gutay iyo inuu dayacay ayaa la isweydii doonaa marka waxaan leenahay qof kastaa mas-uuliyadda saaran ha guto walaalayaal indhowaalaahba waxaa si isku dhow dhow degmooyinkii deegaanada wilaayada loogu qabanayey munaasabado oo qalindaarasho ah oo ay sameeyeen ardayda dhigata maxadka qurduba farcyadiisa wilaayada islaamiga galgaduud mahadsanid abushayba ugu dambeyntii siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya isagoo naaquus ka muujiyey sii jiritaanka kooxda riddada marwaan moxamed ayaa inoo hayaa warbixinta warkaasi tan iyo markii maleeshiyaadka kooxda riddada si xun loogu jebiyey dagaalkii khasaaraha badan dhaliyey ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxa ay soo tariyey degashada ka imaanaysa mucaaradka xasan gurgurte cabdifaarax shurdoon oo horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa sheegay in xukuumadda hadda jirta ay dhan walba ka fashilantay wuxuuna soo qaatay tusaalooyin muujinaya guuldarrooyinka ku habsaday kooxda riddada uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuuda ra-isul wasaarihii hore ee kooxda riddada ayaa carbaabay in xasan gurgurto uu meel iska dhigay dastuur ku-sheegii kooxda loo dejiyey islamarkaana uu xaalkeedu taagan yahay sidii uu ahaa sannadii labada kun iyo afartii isagoo ka dardaar wariyey masiirka kooxdan marka la gaaro bartamaha sannadka labada kun lix iyo labaatanka kolkaasoo uu ku egyahay mudwaxeleedka xasan sheekha marka halkaas waxaad ka arkaysaa amnigeennu weli weeye waxa weeye waxa dastuurka noogu yaalla iyo waxa duqu damco waxaa xoog badan waxa duqu damco xaqiiqatan sidaasina dowladnimo maaha labadii kun ilaa maantayto oo laga joogo afar iyo labaatan sano weli waxaanu nahay dowlad nugul ma aanun gaadhsiisanin dowlad adag oo mas-uuliyaddeeda iyadu gacmaheeda ku haysata dalkeeda maamusho ka gees iyo ka gees runtii waxa weeye waxaa dhaawacan midnimadeennii baa dhaawacan oo waxa weeyaan midnimadeennu rasmi uma shaqayso taa ka sokow xuduuddeenna soomaaliya waxaa ilaaliya sharciyada caalamka oo adduunka lagu ilaaliya laakiin ciidan aannu leenahay kuma aannu ilaalino dhinaca kale cabdifaarax jordoon ayaa sahadaaliyey in maamulada shahadaladarriyada ah ee hadda la safarfilla soomaaliya ay wakhtigaa fogeyn iclaamin doonaan inay qabsanayaan doorashooyin ayna qaadi doonaan dhabihii uu cagta saaray axmed madoobe kadibna ay dagaallo culus dhex mari doonaan dhinacyada murtadiinta shishe ee kalkaalka ahaa hadda wiigiina soo dhaafay waxaa ku soo darmaday dagaal saddexaad oo ah dagaalka dowladda federaalka iyo member stateska ka dhexeeya waa mid cusub waxaad mooddaa meeshii la rabay inay soo yaraato dagaallada iyo dhibku inuu soo kordhahayo baad mooddaa dagaal noociisu nagu cusub yahaa yimid marka waxaa laga yaabi karaa wakhtiyada dhowna inaannu arag dagaal u dhexeeya dowladda federaalka iyo koonfur galbeed amase aannu aragno dowladda federaalka iyo hirshabeelloo ishaysta ama aanu is aragno dowladda federaalka iyo galmudug oo ishaysta amase dowladda federaalka iyo puntland oo ishaysta mar hadday wuxu bilowdeen meel ad waa dagaal ugu baho noociisa annaan aqoon jirin arrimahan ayaa imaanaya wakhti hoggaanka kooxda riddada ay wajahayaan hubanti la'aan siyaasadeeda islamarkaana ay ka goosteen maamulada jubbaland iyo puntland waxaana la saadaalinayaa in maamullo kale ay ka hoos bixi doonaan xukuumadda xamse cabdibarre aad baad umahadsan tahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu